Ishacya cutubka labaatanaad sannaddii sargoon oo ahaa boqorkii cashuur wuu tartan ashdood u diray oo uu tegey oo la diriray oo qabsaday ashdood ayaa rabbigu Ishacya ina Amoos la hadlay oo wuxuu ku yidhi tag oo dharka doonyada ah dhexdaada ka fur oo kabahaagana iska siib oo isna saasuu yeelay oo wuxuu saacday isagoo qaawan oo cagaar cad markaasaa rabbiga wuxuu yidhi sidii addoonkaygii Ishacya saddex sannadood qaawanaan iyo cagacaddaan uu ugu socday inuu calaamad iyo yaab Masar iyo Itoobiyaba u ahaato ayaa boqorku Cashuur kaxaysan doona maxaabiista Masar iyo masaafuusyada Itoobiya yar iyo weynba iyagoo qaqaawan oo wada cagacad oo baadidoodu muuqato si uu Masriyiinta u ceebeeyo aawadeed markaasaa la nixi doonaa oo la ceeboobi doonaa Itoobiya oo rajadoodii ahayd aawadeed iyo Masar oo sharaftoodii ahayd aawadeed oo kuwa xeebta deganu waxay wakhtigaas odhan doonaan bal eega wixii ku dhacay kuwii aan isku hallaynaynay oo aan caawimaad ugu cararaynay inay boqorka Cashuur naga samata bixiyaan oo bal annagu sidee baanu u baxsanaynaa